magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan habka imtixaanada loo diyaariyo waxaana loo qabtay qaar ka mid ah ardada dugsiyada sare ee galaya imtixaanka shahaadiga tababarka ayaa waxaa soo agaasimay maamulka jaamacadda cream home qeybteeda magaalada beledweyne liibaan aadan cali oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda cream home ayaa raadiyo beerlo ugu waramay ujeedka ay tababarka u qabteen marka hore aad waa mahadsantihiin raadiyo beerlule ardada waxyaalahan beren waxaa ka mid ahaa in qaabkii ay su-aalaha ugu jawaabi lahaayeen iyo casharada qaabkii wax ugu soo baxsan lahaayeen si qaasa inaan fahan guud ka siino cilmigan technolojiga maadaama wasaaradda waxbarashada ay faafisay in imtixaanka sanadkan lagu soo daray maadada technolojiga ardaduna aan ognahay in technolojiga culeys uu ka jiro maadaama iskuullada aysan oolin laabab wax lagu baraktigareeyo inaan si concept guud iyo si practical ah aan fahan guud ugu siino ardada maadaama baahi taagan ay tahay wallaahi waxaan ugu dhaliyay baahida ka jirto ardada xaggooda oo ile markii la dhaho arday imtixaana lagaa qaadayaa ardadii ka horreysayna aan imtixaan looga qaadin marka ardayga waa isweydiin kartaa wuxuu raadinayaa qof walba oo cilmigaas wax aqoona ku leh si uu uga faa'iidaysto marka baahida keenta waxay in ardada iyaga ay soo codsadeen ay dalbadeen in waxaan maadaama imtixaano hore aan lagu qaadin in bal fahan guud laga siiyo oo dadkii cilmigaas ku takhasusay wax uun hal iyo laba wax ugu sheegaan dhammaan ardada iskuullada ee gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne inta arday dhigato guud ahaan waa loo qabtay qaar ka mid a ardada loo qabtay tababarka ayaa raadiyo beerlo ugu waramay waxyaabaha ay ka faa'iideen aygadan ku bilaaba waa maxamed cumar faarax waaye tababarkan qabanaan jaamacadaha siba jaamacaddan hadda green hob wax badanaan ka faa'iiday sababtoo waxaan ka mid ahay hadda ardayda sanadka imtixaan ku diyaargaroobaysa oo santaraadka ama dowladda ay qaadayso waa waxyaabahan ka faa'iday waxaa ka mid ah buugga maadaama hadda ani buugga aan hore usoo arag imtixaankan aan ku galaa inay buuggaas naga caawiyaan ay sharxaan waaye qaybaha uu ku imaan karo iyo sida imtixaankaasi looga shaqayn lahay maadaama imtixaanka uu yahay imtixaan buug looga shaqaynaa taas waa ka faa'iiday tan labaad oo aan ka faa'iidana waxay tahay in buugga ama maadadan koowaad ee i t-ga ahay lagu soo daray sanadkan imtixaanka inay si guud u muraajaceeyeen oo muraajacadiisi waxawaaye aan qaadanayno weli tababarkaasoo asigana socday jaamacadda bixini oo socday maalinkii labaad shalay iyo ilaa maanta u socdo marka runtii waxaan dhihi karaa tababarada waqtigan oo kale maadaama ardaydu baahi badan ay u qabaan imtixaan dowle ay galaan arday badan oo soomaaliyeed ay waxawaaye wax la qaybsanaan imtixaan la galaan waxawaaye imtixaan tababarada noocan oo kale ay aaday muhiim u yihiin oo waqtigaan weliba ku soo aaday waxaan dhihi karaa marka wax badan aan ka faa'iiday aniga ahaan sidoo kale ardada
anigoo ah magaceyga kalaas cabdiqan ibraahin oo ka socdo iskuulka cumar bani khadaab gaar ahaan howlwadaag xaafadda howlwadaag wax badan ayaa ka faa'iiday oo waxyaabaha buwaagta kale oo imtixaanka dowladda kale marka la galaayo oo micnaha sidaa loo galo iyo hadda muhiimadda waxaa muugtahay buug marka la bixinaayo magacayaasha iyo idhikaarada sida uu qoran yahay sidaasoo kale oona lagu soo koobaa tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ardada dugsiyada sare imtixaanka shahaadiga u keeni lahaayeen natiijo wanaagsan